iyada oo guud ahaan afartan iyo toddobada ismaamul ee dalka ay si habsamile uga socoto isdiiwaangelinta codbixiyayaasha doonaya inay codkooda ka dhiibtaan doorashada sanadka dambe looga madlan yahay inay ka qabsoonto dalka ayaa dhanka kale xaafadda islii ee deegaanka kaamukunji ee magaalada nairobi waxa ay ka mid tahay goobaha sida aadka ah haatan looga dareemaya qaadashada kaarka codbixinta goobo badan oo ku yaala xaafadda oo loogu talagalay inay u adeegaan dadka shacabka ah ee qaadanaya kuuraha ayaa haatan laga dareemayaa saxmad iyo ciriiri aad u badan iyada oo dadku ay layman dheerdheer ugu jiraan sidii ay isu diiwaangelin lahaayeen qaar ka mid a dadkii aan goobahani kula kulanay oo la hadlay warbaahinta ista ayaa ka warbixiyey habsami socodka guud ee ku aadan qaadashada kaarka codbixinta iyaga oo dhanka kale dhaliil u jeediyey howlwadeenada guddiga doorashooyinka ee i b c magacayga maxamuud xasanaa layidhahaa saakil waxaa imaaday labadii saac ilaa hadda wax kala socdo male shilina waan imaaday oo leenkoo dheer ayaan iskaga tagay marka meesha waa u jeeda beddelkii dadkii leynka ku jiray loo goyn lahay dad kale ayaa kitaanbulishaha dhinaca ka dhiibahaya annagii marka bannaankaan iska tataagannahay weli halkaan waxaan u imaaday gureyga goosan inaan ka tegin hase ahaatee shaqaalahan ayaa mataqaanaa in lacnaanta u baahan marka aan ku idhi ee sidaan si maahina dadka leyn ha wada baangeena kaali adi shaqay bay iidhaheen dadka eedaan u soo guubaabina afar iyo labaatan saac oo kaalii goostaan ku dhahaa oo hadda anin laftayda wareeg baan ka imaaday maalin kastana waa ku guubaabiyaa inay mataqaanaa soo goostaan hadda markaan leenkaa ka dhammaadan meel baan u socdaa oo ina mataqaanaa kuraha la goosto afar iyo labaatan saacaanba guubaabiyaaba aniga dadka kenyaanka ayaa dhanka kale lagu booriyey inay soo baxaan oo ay goostaan kuuraha baaqayaa dadka inay u soo baxaan in laaja nambaas u imaadaan kuradooda iyo xaqooda mataqaanaa inay u soo istaagaan goostaanna kurada inta karaankahayna ama aan wax u sheegi karna ayaan fahansiinaynaa inay waxaan waa xaq ay leeyihiin oo dastuuri ah ay soo gutaan kuradooda goostaan codeeyaanna mataqaanaa sida xaqooda ay u codeeyaan iyo meesha waajibku eh magaciid maxamed cabdi alla idhaha saxmed zaa'idaa ka jirta meesha meelaha kuraad laga goynana waa yartahay dadkana waa badihiin marka dadka waxay badi ay ka cabanayeen qoraxdan istaagitaan oo wakhti dheer ay istaagiin meesha nadaamaas ka jirin shaqaalahan shaqaale carbiyaysanaayeen oo wakhti dheer ay qaadanayeen hal qof inay wax u jaraan marka dhibka ay ka cabaan dadka waxaa weeyaan wakhtiga dheer oo ay meesha taagnaanayeen wakhti horaan imaaday shilin waa imaaday jaamqan ugu cararay maantana waa ku soo laabtay wax isbeddel ma leh meelaha kuraa loo goynana waa yarto meelo kale ma aadi karto waa culaysa ka jira oo shaqaalihii meesha ku yar marka dadkana maxaasay si fiican loo goynayo wakhti dheer ay ku qaadanayeen aan dhiilayo soo baxa oo kuraada goos kuraada maxaasay waxaa waa codkaada waa waa xaqaas leedahay qofka aas rabtaas ku dooran kartaa marka qofka aas rabtana waa ku diidi kartaa marka waxaa waa dastuuriyan oo maxaasay xaqaas leedahay waa farxaan maxamed waa nin dhallinyaro ah waxa aan kula kulmay isagoo ku jira fiilo dheer si uu isugu diiwaangeliyo helista kaarka codbixinta markiisii ugu horreysay wuxuu ii sheegay inuu kusoo laalaabtay halkan oo ah goobta laga qaadanaya kuuraha wuxuu dhanka kale mas-uuliyiinta matala dadka shacabka ah ee lasoo doorto u jeediyey baaq guud Jina naitwa Farhan Muhammad. Nimeanza hii kitu ya kura kwanza leo, lakini nimeona hapo imekuwa jam sana. Nimekuja juzi but lakini nimeona bado ni jam, nikakuja leo bado, so inakwanga hii pale iko na shida sana. So sisi tunachagua na kura yetu na tunataka haki kwa wao, sababu kama sisi tunachagua wao, wao wanapata kazi na watujui na lamba yetu hata wanafuta. Kwa usaidizi ya kwanza, tunataka tu ile kitu ahadi wanachukua wanataka wapitize, na ya pili, kama mtu ambaye muona amepatiwa kura, si just umepatiwa kura peke yako, ni watu wote ndo wamekupatia, sababu watu ni wako ndo wamekupatia.
isku soo wada duubo goobaha la iska diiwaangeliyey ee ku yaala xaafadda islii ayaa bilowgii hore ku bilowday tiro aad u hoosaysa oo qaadanaysa kaarka codaynta iyada oo haatan aad moodda intaasi meesha ay ka baxday guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkii xuduudaha dalka ee magaciisa loo soo gaabiyay i b c ayaa sheegay in uu diiwaangelin doono lix milyan oo codbixiyaal cusub iyada oo diiwaangelinta haatan socota ay ku eg tahay labada bisha nofembar oo haatan ay naga xigta hal toddobaad yuusuf gaas star f m nairobi